ka ugu sahlan haddii aad noqoto naarta ahlunaarka walciyaadu billah allaynagama dhigee ka ugu sahlanna ma awoodi kartid oo ka ugu sahlan sidee loo cadaabaya rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu idhi yu'taa biahwani ahli nnaari cadaaban yowma alqiyaama ka ahlunaarka ugu cadaabka yar ayaa maalinta qiyaamo loo yeedhaa lasoo kaxeeya fatuudacu fii akhmusihi jamra cagta halkaa raysmagaadhada raysmagaadhada cagta ayaa loo saarayaa dhimbiil daba oo naareed fataqlii minha dimaaqu waxa karaysa maskaxdiisii se dherigu u karo ayay maskaxdu kurkurlaynaysaa waa dhimbiil daba riwaayad kale waxay sheegaysaa may waxaa loo xidhayaa kabo naara loo xidhaya laba kaboodoo naara ayaa loo gelinaya markaasay maskaxdu kurkurlaynaysaa waxaanu isu haystaa dadka ka ugu cadaab daran wa innahu la min ahwanihim ka ugu cadaab yarna weeyaan riwaayad kale waxay xadidayan inuu yahay baa abi aalib oo lagaga fudaydiyey difaacii iyo ilaalintuu ilaalinayey rasuulkeenna sala allahu caley wasalam ee uu ka horeeyey ou ka joojinayay gaalada markaa kaasaaba maskaxdu kurkur leedahay laba dhimbiiloodoo keliya ayaana sidaa geli ayaa ka dhigay maxaad umalayka bartankeeda ku jira maxaad umalaynka ugu hooseeya ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar guntay ugu jiraan waa laga wada sarreeya waa laga ee laga wada sarreeya walciyaadu billah markaa kol haddaanad awooden kii ugu sahlanaa iska ilaali inta taagga waay haddii ka waran waxaad ka kooban tahay laf iyo cad iyo seed iyo diir intaas waad ka kooban tahay laftaa ugu adag haddaad xadiid wada ahaan layd gebigaagu haddaad xadiid ahaan layd ka warran dhalaali layd walow kunta alxadiida biha ladubta adigoo cad iyo seedana biyaba kuu kaban mayso marka haddaad xataa xadiid tahay iska soo qaado adoo xadiida naarta iska ilaali haddaad cad iyo seed iyo laf tahayna hadalkeeda baddaa ka sii taxadir wax isaga dhig ittaqu naara walow bishiqi tamra sadaqada baso cibaadada baso wuxuun kaga gaashaamo waayo waxaa iska xijinaysa maaha waxaa ugu badan la sameeya waa maxay qul kunuu xijaaratan aw xadiida ama dhagax ama bir ahaada labadaba naartu way baabiisaa waayo waxa lagu shidaa waa maxay waquuduha annaasu wاlxijaara dad iyo dad iyo dhagaxun baa lagu shidaa wax kala maba lahaba markaa naartaasi wax loo dul qaadanaya maahee sheekhow iska ilaali oo ka dadaal bulle inta taagga walaa tunkir hadiidin hadalkaa aan ku leeyahay fa ina alamra arrintu jiddun waa dhab arrintu dheelleel maaha waa dhab waxaasaa baynaga dambeeyee dheelleel xagguu joogaa kaftan maaha walaysa manaaha kamaa xasibta sidaad filayso walaa dananta aad malaysay siaad malaynaysay siaad moodayso way ka duwan tahay arrintii taxadir waxaa halkaa inoogu soo dhammaaday hadalkii wiilka ee odagu u hadlaaye markaa wii odaygii baa qabsanaya wuxuu leeyahay abaabakrin wii abaabakarow inankaygiiow kashafta waxaad fayday aqalla caybii ceebtayda intii ugu yarayd baad tilmaantay wa agsarahu intii badnayd iyo wa mucdamahu mucdeedii muggeedii satarta waad qarisaye waxba maad sheeginba kowba maadaa jooga in yar baad caaradaa taabatay faqul waxaad tidhaahdaa maa shi'ta waxaad doonto fiya aniga iga sheeg oo min almakhaasi ceeba ah ceebtaad doonto sheeg wadaacifhaa welibana labanlaab intaad sheegtay sii labanlaab fa innaka haddaad saa yeesho qad sadaqta run baad sheegtay waxaad igu sheegtaaba waa run wamahmaa inkastood cibtani iyo ceebaysadu wax iga sheegto falifardi cilmi ogaalkayga xaddhaafkaa fard waa xaddhaaf falifardi cilmi ogaadkayga xaddhaafka ah bibaatinatii aan hoostayda ogahay waxay ii qoran aniga bibainihi idinka maxaa idin qoran qolada xaashiyaha bibainihi soo bainihi maaha waayo riwaayadku waxay ku saxayiin bibaainati aniga gudahayga iyo hoostayda ogaalkaan ogahay ayaa kaannaka waxaabad moodaa qad madaxta mid i ammaanay haddaad bibaadinihi ku wadana dhib ma laho tajarud baa laydhaha tajarud tajarudku waa maxay qofkiioo iska hadlaya ayaa wuxuu iska dhigaya qof kale damiir haa'ibiu isu isticmaalaya deetna wuxuu le bibaatinihi gudihiisa haddaad sheegi lahayd isagana isu jeedee kaannaka waxaad ka dhigaan lahayd qad madaxta mid ammaanoo kale falaa tardaa ha oggolaanin almacaayiba halkaa macaayib wuxuu uga jeedaa almacaasi macaasida ha oggolaanin iyo dunuubta fa huwa maxaa yeelay dunuubtu caarun waa ceeb ceebtaasoo cadiimun weyn ceebtaasoo haddana yuurisu gayaysiisa oo dhaxal siisa almaxbuuba cidda la jecel yahay ee ilaahay jecel yahay maqtan cadho ilaahay wuu ugu cadhoodaa cidduu jeclaa hadday macaasi la timaaddo allah u cadhooda ee ha raalliha ka noqonin wayahwi waa ceebtii une watahwina waa la yidhaahdaa wayahwi way ka soo tuurtaa bilwajiihi kii wejiga iyo sharafta lahaa min asuraya dagaar bay ka soo tuurtaa xidigaha dagaar la yidhaahdo ayay ka soo tuurtaa wayubdiluhu waxay ugu bedelaan makaana alfawqi xaggii sarrayntana waxay ugu bedeshaa taxta hoosayn oo halkuu ka sarrayn jirayna guntay marisaayo qiimo daray ku ridda kamaa sida addaacaatu daacaadkuna tubdiluka ay kuugu bedelaan ay kuu siiyaan addaraari jamcu durar dahab siday kuu siiyaanoo shay dahabka ka qaalisan aad daacada ugu hesho ayaa macaasiduna xumaan kuu geysinaysa watajcaluka waxay kaa dhigtaa daacadu watajcaluka waxay kaa dhigtaa alqariiba ka dhow bay kaa dhigtaa wain bacuta aad fogaatidbe way ku soo dhowaysaa wa tanshuru canka waxay kaa faafisaa fi dunyaa adduunyada jamiilan war wanaagsan bay kaa faafisaa daacadu wa talqaa waxaad la kulantaa albira wanaag baad la kulantaa fiiha adduunyada wanaag baad kula kulantaa xaysu shi'ta meeshaa doontaba wanaag baad kula kulmaysa wa tamshi waad socotaa fii manaakibiha adduunyada dariiqyadeedaad martaa casiisa adoo sharaf leh wa tajnii waxaad gurataa sida midhaha wa tajnii waxaad gurataa alxamda mahadin baad gurataa fii maa wixii qad qarasta aad beertay daacadii buu ka dhigayaa geed geedkii daacadeed beertay ayaad midhihiisii oo mahada ayaad gurataa wa anta adiguna wiilkayow al'aana iminka lam tucraf laguma baranin bicaybin ceeb iyo xumaan laguma baranine weli waad yarta walaa dannasta maad wasakhaynin sawbaka maradaad ama qalbigaaga mudna shacta intaad barbaartay qalbigaaga ama maradaada maad wasakhaynin walaa saabaqta maad tartamin fii maydaani zuurin garoon dembiyeed zuur dembi iyo been garoon beeneed kumaa tartamin walaa awdacta fiihi maad dhababacaynin ha awdacta alwadac waxaa la yidhaahdaa orodka dhababacada ah walaa khababta manaad guclaynin alkhabab waa guclada fain lam tanac canhu haddaanad ka fogaanin nashibta fiihi waad gelaysaa waad quusi waad gelaysaa waman laka yaa kuu haya bilkhalaasi inaad badbaaddo idaa nashibta haddaad quusto ood xumaanta quusto cid kuu ballan qaadaysa inaad hadhow badbaadaysaa habeeraata ma jirto abi isxaaq alilbiri ibraahim mascuud markuu afka wiilkiisa ku hadlay ee wax badan isku sheegay isagu isagoo uga gol lahaa saynu tilmaannay inuu wiilkiisa u tilmaamo inaanu marnaba isagu ahayn macsuum dembi ka fog ee ibni aadam yahay dembaabi kara dantiisana u sheegaaya ayaa wuxuu leeyahay abaabakrin wiilkayow kashafta waxaad muujisay aqalla caybi ceebtayda intii ugu yarayd wa agsarahu intii badnayd wa mucdamahu intii ugu badnaydna satarta waad qarisay waa tawaaduc nin aad u qiimo badan oo saalixa oo wanaagsan oo toosan buu ahaa tawaaduca wuxuu geyaysiinayaa inuu naftiisa quursado waayo waxa la yidhaha qofku markuu heer gaadho wanaagga ayaa wuxuu isu arkaa markuu cilmi yeesho xaqa ilaahay ku leeya wuu baranaya wuxa kaluu sogaanaya xaqa ilaahay weynaantiisa iyo camalkiisa yaraantiisa markaasuu isu arkaa dadka ka ugu liita siday odhan jireen salafkii waxay odhan jireen low kaanat lidunuubi raa'ixa lamaa jaalastumuuni waxay odhan jireen haddii dunuubtu ay ur leedahay nina ilama fadhiisteene waa layga yaacila bal dunuubta urla ka war magaalada nina lilama fadhiisteen ila dunuubta waa urayse ilahay baa ina asturay ilaahay ayaa ina asturay sidaa awgeed baa qofku inuu naftiisa yaso uu yareeyaa ilaahay agtiisa waxay ka kororsataa rifca iyo dallacad hadduu naftiisa dallacana ilaahay agtiisa wuxuu ka kororsadaa xaqiraad iyo dejin buu ka kororsadaa aljasaa waxa weeyaan kamaa tadiinu tudaan saaad u dhaqantaa lagula dhaqmaa hadduu madaxa taago ilaahay dhulkuu geliyaa dhulkuu geliyaayo wuxuu ka dhigaa wadiic maalinta qiyaamana dadka mutakabiriinti maxay yimaadaan maalinta qiyaame sidee ku yimaadaan axaadiistu waxay caddaysay dadka isla weyn ee kibraaniyiintii maalinta qiyaame waxay yimaadaan iyagoo quraanjooyina ya waay maxaa quraanjooyin looga dhigay adduunka libaax iyo buurihiisu arkaayey markaa waxaa lagu ciqaabay wax ka soo hor jeeda tata'uhu aqdaamu اlkhalqi dad oo dhan baa jiidhaya quraanjooynile weeyaane cagtaa la mariya sidaa awgeed baa rasulku wuxuu lahaa sala allahu alيyه wasalam masdaada maa tawaadaca cabdu lilaahi ilaa rafaca qofkii ilaahay u tawaaducaa ilaahay waa dallacsiiya markaa sheekhu u tawaaducay wuxuu leeyahay wiilkayow waxaad akhriyaysayba waa malgacadda caaradeeda ha wax yar aan waxba ahayn ayaad sheegtay intii badneed miyaa dulkaxaadis waa dul carartay faqul waxaad tidhaahdaa fiya aniga maa shi'ta waxaad doonto oo min almakhaasi ceeba ah bal waxaad doonto iga sheeg wadaacifhaa labanlaab fa innaka adigu qad sadaqta run baad sheegtay tawaaduc waa inaad isu aragtaa inaad tahay ka ugu liita sidaa awgeed baa waxay odhan jireen cumar bni cabdilcasiis ayaa wuxuu yidhi wiilkiisa isagoo tarbiyanaya wiilkayow markaad guriga ka baxdo haddaad aragto ninkaa weyn waxaad tidhahdaa ninkaas uu iga qiimo badany iga fadli badany waayo islaamnimada iyo cibaadada iyo daacadu iga soo horreeyey maanaaba gaari karaba kaasuu iga fadli badan yahay dheh haddaad aragto mid kaa yarna waxaad tidhaahdaa kan dembigaan uga soo horreeyey kana ma gaari karo dembiga iyo xumaanta ayaan uga soo horreeyeyo buuggiisaa iga wanaagsan haddaad aragto mid kula simanna waxaad tidhaahdaa ka'annamaa inaan anugu ka dembi badanahay soo arag waxaad tidhaahdaa anaa ka dembi badan waayo taas maxay keenaysaa buu yidhi in inaad mutawaadic noqoto haddaad mutawaadic noqotona ilahay wuu ku dalacsinaya lakiin haddaad mid walba soo aragta in adigu ka wanaagsanti oo waxa kalaba aanay waxba ahayn keligaa aad tahay ka toosan dad kale munxarifiin aad adigu keligaa sunni tahay dad kale mubtadiciin bidcoolayaal ay yihiin adigu aad tahay keligaa ka cilmigale dadka kalena hee juhaal dhagadhaadheer ay yihiin waxa weeyaan mutakabir baad tahay waxbaa kugu jira sidaa awgeed sheekhu wuxuu tilmaamaya bal waxaad doonta dheh buu leey wiilkayow oo ceeba weliba labanlaab run baad sheegtayoo weli maad wada gaadhin sida waxa uu lahaa nin la ydhaa qaxdaani oo gebiya wuxuu lahaa wallaahi low calimuu qabiixa sariiratii la aba salaama calaya man yalqaani wallahi haddi ay ogaan lahayeen gudahayga iyo xumaantiisa cidna imay salaanteen ha cid ay la kulantaa imay salaameene allahaya asturey qariyey ayaa mahadle wamahmaa cibtanii wax kastood i ceebayso falifardi cilmii ogaalkayga bibaatinihi gudihiisa aan ogahay isagaad sheegaya gudahaygaan aad u ogahayoo kaannaka qad madaxta waxaanaad iga sheegaysaa waabadii ammaanta waxaa la dhadaa qofka kucaaya ee wax yar kuu tilmaamaa wuu ku ammaanay hadduu kucaayo ku dhahdo waxay waxaa ma laha oo cayadaaduba soo ururtay dhammaa markiiba dhammaato macnaheedu waa maxay waad ammaanantay waayo wixii inta badan ee kale la gaari waayey ayaa khayra ceebtaadii baa yaraatay haddii laakiin lagu ammaano wanaagsan kanuu leey kanuu leey kanuu leey wanaaggaasuu leey oo wanaaggaagii tirsamo maxay noqonaysaa macnuhu yaa xumaantaadu tirsami weydayba oo iyada ila kii yarun baa la tiriyaa kolba kii yar baa la tiriyaa hadday xumaantu yar tahay iyadaa la tiltilmaama kaaya kaasuu leeyi shaygu markuu iminka uu cad yahay ee uu nadiif yahay ayadoonasaa niyo bar baa ku duushay waa maxay bartaa khabiiskaaga ku taalla oo niyo maxaa saariyaddii masaajidka maxaa uska gaamariyey ilaa way caddoon waa nadiife labada shay ee ku dhaca ayaa muuqanaya hadday dugul tahay ka waran hadday dugul tahayna barta cad baa la sheegi laha oo bartaa cadna maxay ahayd kolba wixii yar baa la tilmaamaa markaa sheekhu wuxuu leeyahy dunuubi yar baad igu sheegtayoo macnaheedu waa badi ammaanto waxaad leedahay inta kaleo dhanna waa badweyn khayr iyo wanaaga sidaa awgeed waxaad sheegaysay ammaan baabay isu rogtay markaasuu isagii bilaabay wuxuu leey falaa tarda almacaayiba falaa tarda raalliha ka noqon almacaayiba ay almacaasi xumaanta raalliha ka noqonin fa huwa caarun waa ceeb cadiimun weyn yuurisu almaxbuuba cidda la jecelya alla jecel yahay waxay geeyeysiisaa oy dhaxashiisaa maqtaa nacayb wayahwii way soo tuurtaa bilwajiihi wa tahwii ayaa ku fiicnay taa laga dhigo laakiin saasuu ku wadaa daruura shiciriya ama almacaayib jamcu caybin oo waa mudakar jamcu cayb marka markay mufradka tahay bay tahay mudakar markaasuu ya-da ku wadaa wayahwi waxay soo tuurtaa bilwajiih wa kaana cinda allahi wajiiha waa cidda wejiga iyo karaamada leh min asuraya xidigahay ka soo tuurtaayo way casishaa wayubdiluhu waxay ku bedeshaa macaasidu makaana alfawqi halkii sarrayntana waxay ugu bedeshaa taxta hoosayn wuxuu doonayaa labadan qaybood inuu kuu tilmaamo xumaanta ay macaasidu leedahay iyo dhibaatooyinkay kuu keenayso haddhana wuxuu ku xisiinayaa daacada iyo cibaadada wanaaggeeda iyo derajooyinkay ku gaadhsiinayso labadaas aad u kala doorato oo ka wanaagsan aad aad ugu dadaasho unuu ilaaliso sidii aad ugu badnaan lahayd wuxuu leeyahay macaasidu ugu horayn maxay keentaa maqtallaahi cadhada ilaahay cadhada ilaahay waxa ugu weyn waa maxay cadhada ilahay ilahay hadduu kuu cadhoodana xadhiggaa ma yeela kabtaa ma yeela waayo ilaahay subxaana wa tacaala cidduu naco idaa abqada allaahu cabda naadaa jibriil markuu ilahay cid naco jibriil buu u yeedhaa jibriilow hebel waa nacay adiguna naca markaasuu nacaya markaasuu jibriille la hadlayaa ahlusamaaga malaa'igta samada joogtaa wuxuu dha ilaahay baa go'aan soo saaray hebel ilaahay subxaana wa tacaala waa nacay idinkuna naca ay nacaya markaasaa necbaanshiya adduunka loo dhigaayo inta wax garanaysa ahlu khayrka ah ayaa nacda karaahaysata waayo xagga alla laga soo nacay halkaasay arrintu ka soo bilaabanta ka la jeclaada miyaa isna halkaasay ka soo bilaabmaysa marka waxa ugu horraysaa waa maxay waa nacaybka ilaahay marka ilaahay subxaana wa tacaala in nacayb laga raadsado maaho macaasidu qofkana alla wuu nacaa ummaddana waa nici karaa hadday macaasidoodu badato waa ta koobaad nacayb bay isu beddeshaa jeclaantii ta labaadna waxaa ku dhaca qiimo jab wuxuu taagnaa xidigaha ta ugu sarraysa dagaar buu taagnaa asuraya halka xidigaha ugu sarraysuu taagnaa way soo ridaysaa waxay ka dhigaysaa ka ugu liita waayo ilaahay agtiisa qiimuu ku lahaa markuu hagaagsanaa maanta markuu qiima markuu macaasi la yimina wuu qiimo beelaya markaasuu noqonaya midaan waxbaba alla ugu fadhiyin subxaana wa tacaala taasna waa talabaadoo wuxuu noqonayaa wadiic bacda an kaana rafiican yakuunu daliilan bacda an kaana shariifan intuu sharafta badnaa wuu duloobaya yakuunu ariidan bacda an kaana muqaraban wuxuu ahaa markuu ahaa nin la soo dhoweeyo iminka nin la fogeeyo la dayriyo la firdhiyey ayuu noqonaya waxaa kaloo intaa u raaca wayubdilu waxay ugu bedeshaa makaana alfawqi taxta sarrayntiina hoosayn buu noqdaa wuu hoosaynayaayo daacada ilaahay buu ku sarreeyey maantana wuu ka tanaasulo iskaga tegey waata halkaa geeyeysiisay ibliis markuu malaa'igta iskala joogay ee aanu ilaahay caasiyin ee aanu kibrin samaawaadka saruu joogo jannaduu ku jiray markuu alla caasiyena wuxuu noqdaa shaydaan alrajiim ayuu noqday wuxuu noqday kaa meel mar walba la nacdalayo ayuu noqday halkaa maxaa gaadhsiiyey macaasidaa gaadhsiisay toobad la'aanta ah markaa markuu wuu soo gaabeeyey aasaarta macaasidu leedahay aad iyo lixaad bay u badan tahay wuxuu u beddelayaa haddana daacadu maxay keentaa kama daacaatu daacaadku tubdiluka waxay kuu beddeshaa addaraari addaraari waa ubadka marka jamaca lagu keeno waa duriya waxaa lagu jamciyaa addaraari culimada qaarna waxay leeyihin mayahe waa durra bay ka timiyo waa dahabkii waxaana lagu jamciyaa durar oo muxuu durar u odhan waayey gabaygaan u saamaxayn hadduu durar odhan laha gabaygaa ka jabaya bay leeyihin qolada le waa daraariyo waa ubad waxay leeyihin daacada ilaahay ubad baa lagu helaa ilaahay baa sheegay subxaana wa tacaala faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniin waxlen daacada awlaad baa lagu helaa marka waxba yaan la bedeline daraari ha lagu daayo awlaad ubad ha lagu daayo wax loo bedelaa ma jirto waayo ubadka iyo dahabkana waxa qaalisan ubadkaa qaalisan shaqa iskuma yeelanaya markaa sideedaa ha loo daayay leeyihiin qolaxlemeeye waa duraro waa dahabkii watajcaluka waxay kaa yeelaysaa alqariiba mid dhow bay kaa yeelaysaa wain bacuta aad fogaatidba haddaad tahay mid fog xagga masaaxada iyo meeshaaad joogto qariib baad noqonaysaa min naaxiyat alxub ilaahay baad u dhowaanaysaayo allah ku jecelo ilaahay baa noqonaya samacaaga iyo basarkaaga iyo gacantaada iyo lugtaada intaba alla hagaya macnaheedu weeyaan markuu alla ku jeclaado faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعدينه ولئن استعاذني لأعيدنه وتنشر عنك في الدنيا جميلة طاعضوا iyo cibaadadii wanaagu adduunka waxay kaa faafinaysaa sumcada wanaagsan qofka ahlu daaca noqdo wuxuu noqonayaa qof magac iyo maamuus leh ilaahay imtixaankiisu ka soo baxay ummadduna way aaminaysaa khalqigana qiimu ku yeelanaya watalqa albira fiiha wa talqaa waxaad la kulmaysaa albira wanaag fiiha adduunyada xaysu shi'ta meeshaad joogtaba meel kasta waayo ilaahay qofku markuu jeclaado meel walba jacayl buu u dhigaya midku garanaya iyo midaan ku garanaynba wuu ku istaagayaa wuu ku wanaajinaya wuu ku wanaajinaya waayo xagga alla lagaa ogoliyey marka kale miyaa geedka xadhiqaad qabsataaba uu ku go-aya wa tamshi waad soconaysaa fii manaakibiha almanaakib bimacnaa duruqaha adduunyada dariiqyadeed maraysa ilaahay laha subxaana wa tacaala famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi wailayhi nushuur almanaakib waa duruq wa tamshi waxaad soconaysaa fii manaakibiha ay manaakib اdunya casiisa xaala kownika casiisa adoo sharaf leh sharafaad ku soconaysaa waayo ilaahay baad xadhigiisii haysataa sharaftana waxaad ka kasbatay daacada ilaahay waayo daacadu waa nuur wa tajnii waxaad guranaysaa alxamda mahad baad guranaysaa fii maa shaygii baad ka guranaysaa qadqarasta aad beertay ee tallaashay geedkii daacada eed beertay midhihiisii baad guranaysaayo mahadina wal mahadinaya dhaqankaaga iyo suubanaantaada iyo toosnaantaada iyo nabadgelyadaada la ayaa la mahadinaya markaasuu wiilkii u sheegay wuxuu leeyahy iminkaad beed qabtaaye iminkaad dhowdahaye isbadbaadi wa anta adigu al'aana iminka lam tucraf laguma baranin bicaybin cayb iminkaad beed qabtaayod wanaagsantood dhallinyaro tahaye ceebta iska ilaali saaad u noqoto toddobada ilaahay uu u hadheeyo harhka carshigiisa maalinta qiyaame haddii oo dunuubta soo dhameeyo soo baaba'ay soo laabadkaaga war kama qabtid inaad soo laaban dootiyeen kale iminkaad dhedhowdahaye iminka ka laabo walaa dannasta manaad wasakhaynin sawbaka maradaada marada caadigaah amaba qalbigaaga markuu ilaahay qur-aanka suuratu mudasir ku leeyahay wa siyaabaka fatahir labadaba culimmadu way ku macneeyaan asiyaab alqalbu bay yidhahdaan waa qalbigaaga daahiri oo qalbiga siyaab baa la yidhaha haayo carabi way tidhahdaa bay yidhaahdeenoo waxay yidhaahdaan nin baa wuxuu yidhi nin gabayaya washakaktu birumxi اlasami iyaabahu laysa alkariimu cala alqanaa bimuxarami washakaktu waxaan ku jarjaray birumxi اlasami iyaabahu waran dhegala ayaan waxaan ku googooyey iyaabahu qalbigiisaan ku jarjaray laysa alkariimu cala alqanaa bimuxarami ninka sharafta li waranka kama caganee waranku nin walba nin sharaf liya nin kalaba u isaga baxaa markaa siyaab waa la yidhahdaa bay leeyihinoo haddaan qalbiga daahiriyo maradana waan daahirinaya isagaa muhiimsan maradana waa labadaba waa loo jeedi karaa markaa wuxuu leeyahy maradaadiiyo qalbigaaga midnaba maad kharibin ilaa maalintaad barbaartay walaa saabaqta maad tartamin fii maydaani zuurin goob dembi azuur addenb alkadibna waa la yidhaha beenta meel been iyo dembi iyo xumaani ka jirtana maad ku talax teginoo maad ku tiigaaline iminkaad dhedhowday ka soo naabo walaa awdacta fiihi manaad ku dhababacaynin walaa khababta manaad ka guclen macnaheed waxa weeyaan sharka iyo xumaanta umaad ordin manaad la qabsanin manaad baranine iminkaad dhedhowdahaye dib uga soo laabo marka alwadcu waa orodka aadka ah wala awdacuu khilaalakum yabguunakum alfitna aayaddii suurati tawba alhababna waxa weeyaan waa guclada fain lam tanha canhu haddaanad ka fogaanin nashibta fiihi waad ku riiqan nashibta fiihi waad geli weeyaan sida dhidhiga loo galo ayaa nashib la ydhahda waman laka yaa kuu haya bilkhalaasi inaad badbaado idaa nashibta haddaad macaasida dhex gasho sida dhiidhiga loo galo yaa kuu damaano qaadaya inaad ka soo baxayso cidi kuma damaano qaadi karto marka iminkaad bannaanka ka joogtaaye iminka ka leexo iminkaad dhedhowdahay saasuu la hadlayaa ilahi subxaana wa tacala diinteenna hayna fahansiiyo fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab الnar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يقول أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود للبيري تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت وخالدهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يمت القلب إلا إن كبلت وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك بال- في البطالة قد أطلت ولا يغررك تغري تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حصانا وكانت قبل دا مئة وستة وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت waxau sheekhu leeyahay isagoo soo gebagabaynaya abyaadaynu dhiganaynay tudanisu waad wasakhayn maa shay baad wasakhayn tadahara daahiroobay minka xaggaaga daahiroobay wixii hore u daahiroobay ayaad dib u wasakhaynaysaa xataa ilaa ka'annaka aad moodaba qabla daalika intaa ka hor maa tahurta midaan weligaba daahirin ayaad noqon wasirta waxaad noqon asiira dembika mid dembigaagu xidhxidhay oo uu qafaashay oo fii wahaaqin xadhig uu ku xidhay wa kayfa sidee baa laka adiga ay kuugu sugnaatay alfikaaku inaad baxsato oo aad furantood xorowdo waqad usirtaa adigoo lagu xabisay oo lagu xidhay sidee baad u baxsan kari fakhif ka baqo abnaa'a jinsika kuwa kula asaaga ah kuwa kula nooca ah abnaa'a jinsika waa dadka dadka iskaga baqo wakhsha minhum ka cabso kamaa sida takhsha aad uga cabsato addaraaqima libaaxyada iyo wasabanta iyo baalka shabeelka la ydhaha sabanta libaax iyo shabeelka saaad uga baqato ummadda iskaga dhex baxo ka baqo wakhaalidhum dhex gal wasaayilhum ka dhex bax xidaaran adigoo digtoon wakhaalidhum waad dhex gelaysa haddana wasaayilhum waad ka baxaysa xidaaran adigoo digtoon wa kun waxaad ahaataa ka saamiriyi sidii saamiri idaa lumista haddii lagu taabto sidii saamiri yaal wain jahiluu hadday kugu gardaroodaan calayka korkaaga faqul waxaad tidhaahdaa salaamun nabadgelyo korkiinna aato lacallaka waxay u dhowday sawfa taslamu inaad nabad gasho in facalta haddaad saa yeesho waman laka yaa ku haya bisalaamati nabadgelyo fii zamaanin xilli tanaalu aad gaadhaysid alcisma ilaalin halkaa culimmadu waxay dhahdaan waxaa xadfan laa nafyigii baa xadfan laa tanaalu alcisma waayo gabaygaan u saamaxa inuu laada soo geliyo fii zamaanin xilli laa tanaalu aanad gaadhayn alcisma ilaalin ilaa in cusimta in lagu ilaaliyo mooyaane ilaah ku ilaaliyo mooyaane ilaalin ma gaadhi kartid sugan yahay daymun dulmi meel lagugu dulmiyayo ha ku nagaanin yumitu lqalba yumitu haddii miimka iyo ta'da la israaciyo oo aanay ya ku jirin ya dhexe tumitu ay tansacu lqalba bay noqonaysaa qalbigay siibaysa ilaa in kubilta haddii lagu katinadeeyo ha joogtee intaad xorriyad leedahay meesha ha joogin nusakha kalena waxay samaynayaan ya bay ku soo darayaan yumiitu lqalba yumiitu way dilaysa alqalba qalbiga ilaa in kubilta in lagu xidho mooyaane wagarab galbeedayso fataqarubu galbeedaysiga fiihi khayru khayr baa ku jira washariq baryaysoo bari isaga dhaqaaq in haddii biriiqika candhuuftaada qad shariqta aad ku saxato falaysa ma aha azuhdu zuhdigu fi dunyaa adduunyada laga sahidaa khumuulaa ma aha khumuul iyo habaacsanaan maaha la'anta adiga bihaa adduunyada dhexdeeda alamiiru amiir ah idaa sahadta haddaad zuhdi yeelato ood adduunyada ka sahido waxaad noqonaysaa amiir walow fowqa alamiiri haddii amiirka korkiisa takuunu fiiha aad noqon lahayd haddii cidi noqon lahayd sumuwa sarrayn iyo wartifaacan korrayn kunta anta adaa noqon laha haddii cidi amiirka ka sarraynayso suudi baad kaga sarraynaysa fa in faaraqta haddaad ka dhex baxdo haa adduunyada wa kharajta minha aad ka baxdo ilaa daari salaami daartii nabadgelyada iyo janna haddaad u baxdana faqad saliimta waad nabadgashayba wa in akramta haddaad karaamayso haa adduunyada oo wa nadarta aad eegto fiiha iyada aad la eegto liikraamin ay biikraamin ba baa laga dhigayaa xuruufuljari way iska naa'ib noqdaan liikraamin ay biikraamin haddaad il karaamayn ku eegto oo adduunyadaad sharaf u yeesho fa nafsaka naftaadaad qad ahanta markaa aad aad liidday kol haddaad adduunye karaamaysay naftaadina meel xun baad dhigtay wuxuu ku soo gebagabaynayaa jamactu laka waxaan kuu ururiyey annasaayaxa talooyin ee famtasilhaa qaado xayaataka ay muddata xayaatig intaad nooshahay oo dhan ku dhaqan fa hiya dardaarankaasaa afdalu ugu fadli badan mamtasalta waxaad qaadato waxaad qaadatood fuliso kuwanaa ugu qiimo badane haddayicin wadawaltu waan dheereeyey alcitaaba canaantana waan dheereeyey oo wasidtu fiihi waan kordhiyey maxaanu kordhinaya liannaka adiga ayaa fi lbataalati badaalada badaalada waxa weeyaan qofka oo iska noqda qof ee laysiya oo aan waxba qabsanin oo aan dadaalin wuxuu leeyahy baashaalka albataala baashaalkaad qad aad dalta ku dheeraatay walaa yaqrurka yuu ku dagin taqsiirii gaabiskayga iyagoo sahwi ilowgaygu yuu ku dagin aniga hay eegin wakhud qaado biwasiyatii laka dardaarankaan kuu dardaarmayo in rashadda haddaad hanuunto waqad ardaftuhaa waxaa raaciyo dabageliye tiscan sagaal xisaanan qurqurux badan wa kaanat qabla daa intaa ka horna waxay ahayd mi'atan wa sita boqol iyo lix bay ahayd sagaalna waan ka dabageeyey boqol iyo shan iyo tobankaasay noqonaysa wa salli ku salli calaa tamaami rusli rususha kii lagu tamimay ay rusla rabbi rususha rabbigay kii lagu kamilay waa nebigeenna sala allahu caleyh wasalam ku salli wa citratihi citradiisiina ku salli citradu waa ahalkiisii waa ehelkiisii wa citratihi alkariima ehelkiisii ee sharaafta badnaa maa dukirta inta lagu xuseed jirto eed nooshahay weligaa ku salli wuxuu sheekhu ku soo gebagabaynayaa dardaarankaynu soo dhiganaynay muddada waxa uu kala hadlayey adduunyada haddii uu xumaanta iska daba rido waxa ku dhacaya waxaa kaluu kala hadlay hadduu wanaagga ku dadaalo khayrka uu helaayo markaasaa wuxuu leeyahay weli waad yar tahayoo xumaan laguguma baranine iminka ka badbaadoo iska ilaali wuxuu leeyahay xumaan hore umaad soo arag laakiin haddaad aragtood gasho cid kuu damaano qaadaysa inaad ka badbaadaysa waman laka bilkhalaasi idaa nashibta haddaad gashaba cid ku odhan karta waad ka baxaysaa ma jirto oo haddii aad xumaantaa dhex gasho ayuu leeyahy tudanisu waad wasakhayn maa tadahara minka wixii xaggaaga daahiroobay afcaashaada iyo qalbigaaga iyo naftaadii daahirka noqotay ayaa dib u xumaanaysoo wasakhoobaysa xataa ilaa ay gaadho kaannaka inaad noqotaba qabla daalika intaa ka hor maa tahurta midaan weligiiba daahirin oo wasirta waxaad noqon asiira dembika mid dembigaagu xidhxidhay fii wasaaqin xadhka ad adag gunji uu ku xidhxidhay baad noqon wa kayfa laka sidee bay kuugu sugnaatay alfikaaku inaad firxato ama aad baxsato waqad usirtaa adigoo lagu xabisay oo xadhkaad adag lagu xidhay yaa kuu ballan qaadaya inaad bixi karto marka wuxuu sii wadaa uun macaasida iyo dunuubtu dhibaatooyinkay leedahay oo igu horrayso in alla intii ku daahirowde oo qalbigu ugu horreeyo ayaa dib u wasakoobaysa qalbiganna daahir buu noqdaa marna wuu wasakoobaa maxaa daahiriya daacadaa daahirisa iyo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa maxaa kharibee wasakheeya waxaa wasakhaysa macaasida ilaa u akhirka dambe noqdo shay liita oo wasakha haddii lagu wadaba marka wuxuu leeyahay qalbigaaga ilaali ila waa meesha ilaahay eegaye meesha ilaahay kaa eegaya waa qalbiga jidhkaaga iyo labiskaaga iyo socodkaaga iyo dhumucdaada iyo dhararkaaga midna alla eegi maayo muxuu eegayaa qalbiga halkaa u daahiri maxaa lagu daahirinaya ilaahay cibaadadii iyo weynayntii iyo jeclaantii iyo qadarin waxaaso dhan baad ku daahirinaysa waxaa kalood ka daahirinaysa calalxumada inaad walaalaha wax uurka ugu hayso waa inaad qalbigaaga daahirisaa oonad dadka muslimiinta ah waxba qalbiga ugu haynin waa inaanad noqonin qof hiirtaaye xasuusta inaanad noqonoo wax alle wixii lagu gaadhsiiyey sannada ka hor waa inaanad dib u soo sardiyeyn habeen walba waa inaad iska fasaxdaa wixii kugu dhacay waa qadiyaddu rasuulku baraarujiyey sala allahu caleyh wasalam nin saxaabi oo ansaariya ayaa saddexaabi saddex maalmood ayuu dhahdaa albaabkaa waxaa ka soo gelaya masjidka nin ahlu janno ah nin soo weysaystay oo timihiisu dhibcayaan biyo ayuunbaa soo gala oo kabiina gacanta ku sita wuu iska sunnaystaa maalin labaad buu dhaha albaabkaa waxaa ka soo gelaya nin ahlu janno ah ninka laftiiba ayaa soo galay maalin saddexaad bay sidii u dhacday cabdillaahi bni camr bn alcaas ayai bal ninka soo ogow ninkani wuxuu ku gaadhay heerka in isagoo adduunyada jooga janno loogu bishaareeyo saddex maalmoodna rasuulku ku celiyo isagaan weli maqlay inuu saxaabada u sheego muxuu ku gaadhay dabeetana wuxuu samaystay war ixtiyaala uu leeyahay aabbahay baanu siyar qabannayo wuxuu ku dhaartay inaan saddex maalmood u imanin iyo saddex habeen ee bal martigeli inta dhaartiisu dhammaanayso i martigeli iyo soo dhowow ii kaale wuu yimi habeen saddex habeen buu la hoyday wuxuu arkay ninkiioo qof iska caadiye ah salaada caadiga la tukado aan waxba u dheerayn soonka caadiga la soomo aan waxba u dheerayn digri badanna aan lahayn keliya wuxuu ku arkay habeenkii markuu isrogayo dhinac iska rogo dhinac kale isu rogayo ayuunbuu tasbiixsadaa tasbiix iyo taxmiid in yaroo haddana uu isrogaa intaasuu wax camaloo dheeraada ku arkay markay saddexdii maalmood dhammaadeen ay kuhi waar niyow wax allo waxaanu aabba isqabanay ma jirto ee waxa dhacay saddex maalmood buu rasuulku noo sheegay in albaabkaagu ka soo gelayno ahlu janniy adigaanu noqday waxaan isir balgunta soo xaad ninkani wuxuu ku gaadhay soo ogow wax camalana maan aragoo dheeraadee waa sidee sirta meesha ku jirtaa maxay tay masuuli dee waxaad aragtay waxbay ma qarsoonee caadigaan u noolaa waad ila aragta markuu ka soo dhaqaaqu yaaban yahay buu u yeedhay wuxuuhi haddii laga tegi waayo habeenkii markaan seexanayo ayaan ummadda islaamka o dhan cafiyaa allo wixii waxii geystay iyo waxi gaadhsiiyey ayaan iska masaxaa gebigoodaba markaasaa anigoo nadiifoon cidna waxba uga haynin mid hadaligu yidhi mid maarata canaantay midi caayey midi waxay qaaday mid wax allo wixii laga geystay o dhan waa cafiyaa markaasuu yidhi haadii alatii awrasadka almawaaris walle waa ta meel weyn ku gaadhsiisay tani waana ta aan la karayn qof waa laga inu dadaalo cibaado badan sameeyo laakiin aanu isku karaynin inuu ciddii wax yeeshay iska masaxo marka wuxuu leeyahay haddii aad sidaa yeesho ood macaasida ku dhex jirto waxaad kharribiyood wasakhayn intii naftaada daahirto qalbigu ugu horreeyo waxaana noqonaysaa mid dunuubtu xidhxidhatay dunuubta waxaa la yidhaahdaa waa wisaaq waa dabar waxay kaa dabraysaa wanaag oo dhan markaasaa qofku haddii la xidho oo shaydaan ku xidhana dee ilaah kaa fujiya mooyaane cid kale kaa fujin mayso wuxuu ku daray sheekhu markaa fakhif abnaa'a jinsika fakhif ka cabso abnaa'a jinsika cidda kula jinsiga ah jinsigu waa jinsiga bashariyada saddex jinsiun baa jiro oo ibni aadam iyo malaa'ig iyo jin ama insi iyo jin iyo malaa'ig marka wuxuu leeyahay abnaa'a jinsiga dadka kula asaagga ah ee kula nool iskaga boqo wakhsha minhum ka cabso kamaa takhshaa sidaad uga cabsato addaraaqima libaaxyada iyo wasabanta iyo shabeelka wakhaalidhum dhex gal oo wasaayilhum ka dhex bax xidaaran ay xaala kownika xadiran adagoo digtoon wa kun waxaad noqotaa ka saamiriyi sidii muuse saamiri idaa lumista haddii lagu taabto wain jahiluu calayka hadday kugu gardaroodaan faqul waxaad tidhaha salaamun salaamu lmutaaraka ina kala kaxeeya aynu kala nabadgalno lacallaka waxaad u dhowday sawfa taslamu inaad nabad gasho in facaltaa haddaad saa yeesho waman laka yaa ku haya bisalaamati nabadgelyo fii zamaanin xilli tanaalu ay laa tanaalu lcisma aanad ilaalin gaadhaynin ilaa in cusimta in lagu ilaaliyo mooyaane wuxuu isku daray afar bayd oo isku macno ah dadkan kula asaaga ee kula nool ka cabso sidee uga cabso waxaad ka cabsanaysaa inay ku duubsadaan inay dariiqa kaa leexiyaan inay dembigay ku jiraan kugu ridaan ka cabso oo ha la qasanin ka taxadaroo iska ilaali sidaad isaga ilaaliso libaaxa aarka ceeya iyo shabeelka sidaad naftaada uga baqato iyagana uga baqo addaraaqim waa jamcu dirqaam waa libaaxu markuu yahay aaduga dadcunka ah ayaa dirqaam laydhaa addirqaam waa libaaxa asabantana waa shabeelka wax alla wixii dhiirana sabanta waa la ydhahdaa laakiin shabeelka asalkeeda ayaa la ydhahdaa marka wuxuu leeyahay haddaad libaax aragto oo uu kaa soo horbaxo ma laga yaaba inaad la saaxiibto tila meel heblaaya wada gaadhno ma dhici karto inaad nefisto oo adagtiisa ku gamaadaana habeen xalay tegi ee shabeelkuna waa la mid iyaga maxaad uga cabsanaysaa libaaxa iyo shabeelka maxaad uga cabsanaysaa inay lafahaaga cunaan oo hadday lafahaaga cunaanna adduun baad ka guuraysaayo aakhiraad tegaysa laakiin dadkan uu leeyahy ka cabso waa maxay waa dadka ku duubsanaya ee xumaan kugu ridaya hadday xumaan kugu ridaanna adduunkaoo keliya seegi mayside adduun iyo aakhira baad seegaysa marka waxaa sii daran shayaaiin alins iyo libaaxa iyo shabeelka keebaa daran marka ya shayaaiin alins baa daran waayo libaax iyo shabeel waxa ugu badan ay qabtaan waa inay ku cunaan oo adduunyadaada soo gebagabeeyaan laakiin kuwani adduun iyo aakhira bay soo gebagabaynaya waa waxa la yidhahdo maxay asadiiqu suu saaxiibka xun saaxiibka xunnaa wuxuu rabaa inuu sidiisa kaa dhigo sidiisa inuu kaa dhigu rabaa marnaba ogolaan maayo inaadna nadiif ahaato isna uu kharibnaado ma dhici karto reer luud maxay yidhahan qowmu luud akhrijuu aala luudin min qaryatikum reer luud mastaafuriya magaalada inooga saara oo dembigaa lagu mastaafuriya waa maxay dembigay galeen ma dad bay laayeen maya waxbay dhaceen maya inahum unaasu yatadaharuun waa dad daahira bay idhahdeen dad daahira kuma noolaan karaane magaalada wax wada khariban baa ku noolaanaya marka inaga ilaaliya kuwan waa maxay si awgeed baa la dhahdaa qofka dumar ee hadday xumaato dumar oo dhan inay xumaadaan bay jeceshahay waayo hadday dumar oo dhan wada xumaadaan cidna caayi mayso laakiin hadday keligeed xun tahay cay oo dhan baa ku dhacaysa sida awgeed qofka liitaa saaxiibkiisana wuxuu doonayaa inuu la liito uun inuu raaco saaxiibka xunna waa khatar wuu jiidaa waxa la dhaha asaaxibu saaxib saaxibkuu ku jiidaya haddaad in badan la noolaatana marka dambe israacaysa abi aalib maxaa karkaarka weydaariyey laba ninoo gaalo ah oo yimi aakhiru xayaatihi noloshiisa gebagabadeedii yimi ayaa karkaarka weydaariyey asuu rasuulkuna lahaa yaa cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama ilaahay baan kuugu doodayaaye bal kelmaddaa idheh iyana waxay dhahdaanun ma diintii aabbaha cabdilmualib ayaad maanta ka tegi diintii aabbaha baad ka tegi waa lagu loolamay aakhirkii wuxuu ihi huwa calaa millati cabdilmualib aniga diintii cabdilmualib ha laygu ogaado markaa wuxuu leeyahay saaxiibbada xunxun iska ilaali saaxiibkana asalkiisa waxaa la yidhaahdaa qofku waa inuu doortaa waa inuu doortaa waa inaanad noqon qof bilaa dookha maradaad la kulantay uma xidhatid ee maro aad midabkeeda jeceshahayoo maqaaskeedu ku leegyahayoo aan kaa yarayn oon kaa weynayn ead xidhataa cuntana noocaad jecesha baad cuntaa wixii aad gara weydana waa iskaga tagtaa saasoo kalea saaxiibkana laga yeela saaxiibkaad isku garato inuu adduun iyo aakhiro ku anfacayo ayaa la raacaa ka adu aragtay inuu wax ku yeelayana waa laga fogaada culimmaduna waxay dhahdaan saaxiibku ila rag iyo dumarba saaxiib way leeyi yar iyo weyne saaxiib way leeyi waxaad arkaysaa qofka dumari intaasoo saaxiibadooda dumara ayaa soo booqanaya ninka weyne intaasoo odayo saaxiibuu leeyi dhallinyaradu waa la mid ibni aadamku keligii ma noolaado si awgeed baa culimmadu waxay dhahdaan saaxiibku mid waa sida cuntada mid waa sida cuntada oo xilliyada qaar baa loo baahdaa midna waa dawada oo kale oo markaad xanuunsataa loo baahdaa midna waa sunba midna waa sun oo inuu wax ku yeelo mooyaane xilliba uma baahtid ka aakhiradaada aakhiradaada ku socda ee faasiqa ah ee xun ee liita ama bidcoolaha ahi waa sun uu ku samaynaya markaasaad adduun iyo aakhiraba seegaysa midna waxa weeyaan waa sida dawada oo kale oo xilli baad u baahata waayo waa ninka caqliga badan walow yaanu isagu yaanu dariiqo wanaagsanaaninbe waa saaxiib caqli badan haba kharibnaa hadduu doonee caqligiisa goormaad u baahataa markay tala kula soo gudboonaato sida dawadaba mar walba mayd cuntaa adoo caafimaad qaba ma inaan arag nin dawo un isku wada laakiin goormaa dawada loo baahdaa markaad xanuunsato kanna goormaad u baahanaysa markaad tala kula soo gudboonaato midna waa sida cuntada oo waa saaxiibka caqliga leh ee camilka wanaagsan weeyaan waa inaad xilliyo badan wada noolaataan sida cuntada hadday tahay xilliyo badan waa inaad wada qaadataan marka wuxuu leeyahay iska ilaali oo seedu la noolaanaysa fakhaalidhum wasaayilhum laba arrimoodo soo kala hor jeeda ayuuna faray waa dhexgal kana dhex bax say isu imanaysa dhexgalla waadi tidhi ka dhex baxna waadi tidhi wuxuu leeyahay marmarna dhexgal in badanna iskaga fogow sidaa waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey jidh ahaan u dhex joog cidlaha isku xidhanoo buuraha gelin dee dadkii kale waa dhex joogaysa jir ahaan u dhex joog maskaxahaan iyo qalbi ahaanna uga maqnowo xagga maskaxda yay kaa qabsanin adigoo dhex fadhiya haddaad doonto ayaad waxyaalo badan ka fikiraysaa wanaagsan adiga qalbigaaga ma maamuli karaan taasaana ka xoog badan waayo rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxaa la weydiiyey ninka muuminka ah ee muuminiinta ku dhex jira iyo kaka dhex baxa keebaa fadli badan deeta wuxuu ihi alladii yukhaaliduhum wayasbir calaa aadaahum ka muslimiinta dhex gala ee dhibaatadoodana ku sabra ayaa ka fadli badan ka iskaga dhex baxa marka inuu qofkaasi uu muslimiinta ku dhex jiro wixii qaladana qalbi ahaan isaga ilaaliyo ayaa la rabaa waxaa kuu sii caddaynaysa qaybta dambe wakunka saamiriyi idaa lumista saamiri waa taqaanaa waa ninkii muuse saamiri ee gacanyaraa u ahaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam ee markii uu ilaahay la faqaayey ee ilaahay uu u tegay duuri saynaa ayaa uu ku sii hadhay reer bani israa'iil wuxuu ka soo ururiyey dahabkoodii oo dhan shayddaan baa karkaarka weydaarinayey wuu dhalaaliyey dibuu buu ka sameeyey markooda horena waxaa ku jirtay asnaam jacayl iyagoo iminka soo badbaaday ayuunbay la kulmeen qolooyin qolooyin bay la kulmeen asnaam dul fadhiya say nebiyulahi muuse ku yidhahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha oo nebi muuseow nimankan ilaahay dul fadhiya ilaahli waa maxay annagana alla noo samee subxaana allah oo ilaahay kii iminka idin soo badbaadiyey maanu ahayn akayr allahi abqiikum ilaahan war ma allaha weyne waaxida mid aan ahayn baan idiin raadiya oo masnuuc oo samaysa ahoo la tuntumay baan idiin sameeya iyagii caynka ah oo iska ilaaliyeen markay araggiisii waayeen ayay samaysteen cijli dibi dibigiina waxaa la idhahdaa dabeeshu u jeediyey intuu caloosha u baneeyey ilaa dabada ayuunbuu dabeesha u jeediyey dabeetana dabeesha xagga hore ka soo gasha ayuunba xagga dambe ka baxdo cibay samaysaa siduu waa kaasoo uu noolya waa kaa ceeyaya hada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi kanaa idinkiiyo muuseba ilaah idiin ilaaha laakiin muuse uu ilaabo oo kaa raadinaya isagaabuu ku maqan yahi dabeetana markii uu soo noqday nebiyullaahi muusa ee loo sheegay ina qoomkaagii karkaarkay weydaarteen wuu cadhooday markuu yimina waa kii loo xatuuray looxii towraadba uu burburay haaruunna madaxuu qabtay waabuu kala jebin gaadhay haddaanu markii dambe aanu aadu haddaanu iska maslixin oonu la hadal yabna um laa taأkhud bilixyati wla bira'si inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iil walam tarqub qowli saamirina wuxuu ku yidhi idhab faina laka an taquula laa misaas adigu adduunyadaa laguu ciqaabaya hadday cidiba ku soo gaadhay ku taabato adigana xumad baa ku gelaysa jidhka madaxii laa mijo ya kii ku taabtayna xumad baa madaxii mijo gelaysa laba xumadood baa kala qaadaysa markaasaa waa lagu wada xanuunsaday ninkii taabtaaba kay gacantu iskaga dhacdaa waa lagu xanuunsaday deetan markii dambe uu qaylin jira wuxuu dhintay laa misaasa markaad tahaanu soo jirto markaad in badan ka fog tahay ay ku odhan laa misaasa laa misaas hay soo dhowaan hay soo dhowaan culimmada qaarna waxay yidhahdeen maye qowlkaa horaa laakiin saxa kan dambe waxay yidhahdeen haddii la taabto neef unbaa xagga dambe ka imanaysa ciidda ay cabaarkaa ka badano waxa weeyaan maba kala joogsanaysaba taana waa la yidhi laakiin waxaa xoog badan in uu xumadoonayo isaga iyo ciddii taabataaba marka wuxuu leeyahy dadka wixii kugu soo dhowaadee diintaada taabta maaha shakhsiyan kuu taabta diintaada iyo caqiidadaada iyo camalkaaga hadduu qofku taabto waa inaad tidhaahdaa waa lama taabtaan xaggaa laygama maro laa misaas aniga arrimaha diinta ha iga marin halkaas waa meel lama galaay lama taabto looma dhowaado ha ag marin hadday kugu qaldamaan ka warran ila dad qalad badan baa jiro oo cilmigooda iyo caqligooda aanu ku filnayn taana waxaad samaynaysaa tii ilaahay yidhi ilaahay muxuu inagula taliyey wa idaa khaatabahum اljaahiluuna qaaluu salaama inaad jaahilka iyo qofka caqliga xun aanad la qasan tidaa salaama salaamu lmutaaraka aynu kala nabadgalno aynu kala tagno lacallaka sawfa taslam in facalta haddaad saa yeesho naftaadina waad karaamaysay jaahilkana lamaad qasan laakiin haddaad jaahilka la qasato culammadu waxay idhaahdaan laydinkala garan maayo hadhow waanu kaa cay badinaya isaga kaa cay badan qaamuuska caydiisa iyo taadee kugu qoran shaqaba iskuma lihid adugu shaandhaad leed waxbaad kala reebaysa isagu waxba kala reebi maayo wixii afkiisa ku soo dhacaba uu kugu odhan saa ogeed baa imaamu shaafici wuxuu yidhi haddaan nin caalimo la murmo nin caalimo haddaan la doodana weligeyba waan waddaan marya waan ka badiya hadduu jaahili la murmana wadduu maryaa buu yidhi saan uhi yaa imaamu shaafici waa sidee ma jaahilkaa wadda ku marinaya suu yidhi yutqinu maa laa utqinu wuxuu yaqaanaa waxaanan garanaynin waa maxay buuqiyo qaylu yaqaanaa buu yidhi u qaylaya dabeetana u qaylayaa ima laguu orinayay waayo si cilmiyaysan oo degan oo kelmad iyo laysu jawaabayo ma yaqaan isagu dabeetana wuu kugu buuqayaa markuu dhan walba kaaga buuqo adigaoo iska dhaqaaqo maad is arkaysa marka wuxuu leeyahay jaahil hadduu kugu gardaroodo miiqaankiisa ha u degin sharaftaada dhowro oo hore ka sii soco qaaluu salaama waman laka bisalaamati fii samaan xilliga la joogana yaa ku haya inaad nabad gasho nabadgalku waa khatar laa tanaalu lcisma nabadgelyo heli maysid diintaada iyo naftaada iyo maalkaaga iyo sharaftaada nabadgelyo u heli maysid ilaa in cusimta in lagu ilaaliyo oo alla ku ilaaliyo mooyaane marnaba nabadgeli maysid mar walbana waa caynka sabanka wanaagsan iyo sabanka xun macnaheedu sabanka xun sabanku ma xumaade eh sabanka cilmiga cilmiga iyo cibaadadu wanaagsan yahy ee dadku ay toosan yihiin iyo samankay qalloocan yihiin labada xilliba ilahay wax badbaadiya marna qofkiisma badbaadiyo laakiin sidaynu hore u tilmaannay marna waxaad haysataa cid ku caawisa oo ku garab gashaa midna cid ku caawisaba ma haysid ee waxaa tahay mid mawjadda dhinaceeda ka hortegaya markaasaa wuxuu wuxuu sii wada dardaarankiio walaa talbas ha ku nagaan bixayin xay iyo xaafad ama meel fiihi ay ku sugan tahay daymun dulmi yumitu lqalba qalbiga siibaya haddii aan yaada lagu darin haddii yaa lagu darana yumiitu dilaya alqalbi qalbiga dilaya ilaa in kubilta ilaa in lagu lagu katiinadeeyo lagu xidho ha joogto haddii lagu xidho iyada dee wendagano waa khasab laakiin haddaadan xidhxidhnayn iskaga dhaqaaq waqarib galbeedayso galbeed u dhaqaaq fataqarub inaad galbeed u dhaqaaqdo fiihi khayru khayr badan baa ku jira washariq baryayso in biriiqika shariqta in shariqta haddii aad ku saxato biriiqika candhuuftaada wuxuu leeyahay meel haddii lagugu dulmo oo aad xorriyad ku weydo oo lagaaga itaan roonaado oo cibaadadaadii aad ku u madax banaanaan weydo ee camalkaaga aad u madax banaanaan weydo xorriyadaad ku weydo ha ku dheganaanin dhul jeclaysiyo ku dilin y ku addoomaysan dhul jeclaysi iyo dad jeclaysi anu magaalada aqaana dalkaan aqaano weeyaan dadkaan aqaana meel cidlo ah isku bixin maayo ha odhanin wuxuu leeyahy haddii meel dulmi kaaga dhaco dulmigaasoo qalbigaaga dilaya dulmigu waa nooc wuu kala duwan yahy dulmiga qaar baa maalkaaga un ku socda ka adigay kuu taallaa haddii xagga maalka lagaa dulmayo haddii lagaa dulmo allahuma salli calaa maxamed dhinacyo kale ha joogto laakiin dulmiga diintae qalbiga dilaya ilan qalbigani marna wuu noolaadaa marna waa xanuunsa mar waa caafimaad qabaa mar wuu xanuunsan yahay marna waa u dhintaaba xaaladaasuu maraa